إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kuusoo dhowaada warka subaxnimo qodobada dhegeystayaal saakayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobolada banaadir gadoobay iyo bakool ee koonfurta soomaaliya kulan u dhexeeya beesha saruur iyo wilaayadii islaamiga ah ee mudug loogana arrinsanayay sida ay beesha isaga difaaci laheed duulaanka ay wadaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ka dhacayay qaybo ka mid a wilaayadaas oo erar gaari jiirsiyeen ah oo uu geystay ruux soomaali ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka maraykanka hadalhayn badan ayaa ka dhalatay astaanta calanka qowmuluudka oo lagu daray manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka khasaare ayaa ka dhashay fatahaad uu webiga shabeelle ka geystay degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose dadka ku dhaqan degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha askar booliis ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday oo erar ka dhacay waqooyiga dalka kosofo قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobolada banaadir gado baay iyo bakool ee koonfurta soomaaliya haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacdee lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan iyo weeraro toosa waxay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xale ka fuliyeen deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xalay lagu dilay deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa magaciisa lagu soo koobay moxamed dhanka gobolka baay ciidamo hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisan ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xerada loo yaqaano daarfuur ee ku taalla xaafadda mursal ee magaalada baydhabo waxaana ciidamadii halkaa ku sugnaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii xerada ku sugnaa ayaa la xaqiijiyey inuu geeriyooday sidoo kale waxaa dhaawaca sagaal askari oo ku jiro taliyihii xerada kaas oo lagu magacaabo isxaaq nagis ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday weerarka waxay sidoo kale la wareegeen agab ciidan oo kala duwan kaas oo isaga carareen ciidamadii halkaa ku sugnaa isla gobolka baaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano maayan fuulka ee magaalada baydhabo howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka bay ayaa sii socday waxaana ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xaafadda boolo jamaaco ee magaalada baydhabo markii uu socday dagaalka muddo kooban ciidamadii ku sugnaa halka ayaana isaga farxaday goobta isla bay howlgallada xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen waxaa ka mid ah weerar toos ah oo lagu qaaday xere ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka bakoolna ciidamo hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagala waxay u dhigeen koloyo xabashi ethoobiyan ah kuwaas oo ku socdaalaya duleedka degmada rabdhowre waxaana jira khasaare gaaray etoobiyaanka waa weerarkii labaad oo saacada gudahood ku qabsada duleedka degmada rabdhowre ciidamada xabashida ethoobiyaanka ah ee halkaa ku socdaalayay ugu dambeyntiina dhanka gobolka gado ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri degmada beledxaawo oo ka degan yahay xisaabyaha maamulka ugu magacaaban dowladda federaalka degmada beledxaawo ninkaas oo magaciisa lagu sheegay xasan ganay welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray inta uu la egyahay jasaaka allaahu khayran kulan u dhexeeya beesha saruuriya wilaayada islaamiga ah ee mudug loogana arrinsanayay sidii ay beesha isaga difaaci lahayd duulaanka ay wadaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ka dhacayay qaybo ka mid a wilaayadaas zakariya cumar ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay isku arkeen odayaasha iyo waxgaradka beesha saruur ee degta wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxaa looga arrinsanayay difaaca deegaanada ay degto beesha oo ay doonayso dowladda federaalk inay duulaan kusoo qaado kadib wadatashi dheer oo ay yeesheen beesha ayaa waxa ay sheegeen in ciddii kusoo duusha deegaanadooda ay iska difaaci doonaan haddaba waa kuwan qaar ka mid a waxgaradkaas oo la hadlay saxaafadda
haddaynu nahay saruur madar kicis waxaa la sheegayo oo la sheegayo oo ilmaha la qalday iyo dagaalka soo waxaysan iyo waxaas baynu ka tashannay annagu dagaal ma rabno nabadgelyaan haysannaa kutubkaas ilaahay noo soo dejiyaa nagu filan waxaan ugu baaqaynaa ilmaha la qaldaayo oo muxuu ahaaye laleeyahay la askarayhaayo oo la qoraayo oo la waxayhaayo iyo waxaa la sheegaayo annagu raalli kama ahin nabadgelyaan haysannaa barabax ma rabno qaxooti ma rabno xabad ma rabno nimca ilaahayna siiyey diinta islaamka oo ilaahay noo soo dejiyey oon ku dhalannay oon ku dhisannay oo ilaahay ayaa nagu filan annaku waxaan nahay beesha saruur oo tashatay ee waxaan ku tashannay inaanala ku soo duulin dadkaas qaraabada nala sheeganaya oo degmada xaradheere jooga ama gobolka mudug waxaan ka doonaynaa inaysan nagu ajarmin dad islaam ahaan nahay muslim baan nahay waa hbinaynaa hadday eebta qofkii soo dhaaftana hadda sharci kutubkaa kuu banayn inaad la ku jahaado waa ku jahaadaynaa hanaga joogeen kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo kale oo horay uga dhacay wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo isku arkeen qabaa'ilka muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona kulankan mid la mid ah markiisii labaad ay yeesheen saddexda beelood ee degta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaa oo looga arrinsanayay difaaca deegaanada ay degaan qabaa'iladan muslimiinta ah waad mahadsan tahay weerar gaari jirsiin ah uu geystay ruux soomaali ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka maraykanka mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya shilkan oo ka dhacay magaalada minneabolis oo ka tirsan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku dhimatay haweeney ameerikaan ah oo wadatay wiil yar oo ay dhashay wiil soomaali ah oo dhowaan tegay waddanka maraykanka ayaa gaari uu kaxaynayay jiirsiiyey haweenaydan ameerikaanka ah iyo wiilkeeda mid ka mid ah soomaalida ku nool maraykanka oo ku sugnaa halkay wax ka dhaceen ayaa ka hadlaya dhacdadan
hooyadaysna waa taasaa wiilka dilana waa kaasaa oo gacanta ku haaya habal wiilka soomaali waa haa nankuu soo gudbay waa lake street iyo billisdale waa carmel area
bilooyinka hore ayay ahayd markii isla waddadan uu shilku ka dhacay ay ku dhinteen shan gabdhood oo soomaali ah kadib markii ay shil halkaasi ku galeen hadalhayn badan ayaa ka dhalatay astaanta calanka qowmuluudka oo lagu daray manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka maxamed amiin ayaa soo jeedinaya manhajka waxbarashada dowladda federaalka oo ay diyaariyeen hay-ado shisheeye ahna manhaj laga soo tarjumay wadamada reer galbeedka ayaa waxaa lagu arkay arrin aad hadalhayn ugu dhalisay baraha bulshada buugga fiisigiska ee lagu soo qaato fasalka ugu dambeeya ee afaraad ayaa waxaa lagu arkay astaanta calanka kooxda qowmuluudka la yidhaahdo tani ayaana la yaab ku noqotay bulshada hay-adaha manhajka dejiyey ayaa sheegaya in astaantan ay uga jeedaan qaansoroobaad laakiin uma eka qaansoroobaadka ay ku tilmaameen waana calanka kooxda qoomuluudka sida ay sheegayaan dadka aqoonta leh ee ku nool qurbaha oo uu ka mid yahay ninkan halkaa waan fasiri doonaa waad arkaysaan dhinaca calanka puntland yani manhajkooda inuu yahay dabcan dhinacaana waa kaasaa ayagaa ku yaala puntland ayaa ku yaala okay halkaa waan usoo laaban doonaa videoga isla dabcan qayb ka mid a weeyaan oo sawir laga qaaday kanna waxaad arkaysaa waa physicskii khaasatan buuggii secondaryga ahaa ee form four ee soomaaliya waxaana ku qoran magaca dowladda federaalka ah soomaaliyeed ayaa ku qoran marka kan waxaad arkaysa waa kii soomaaliyeed kaana wuxuu ahaa waa kii puntland kanna calaamadan calaamadan waxaa looga yaqaanaa qolo inay leedahay sheegatana waa qolada qowmuluudka ah iyo wixii lamidka dhammaan ayaa leh waana olole socda xawli ku socda waxa loogu yeero xeerka jinsiga oo ay horay u ansixiyeen golaha wasiirada dowladda federaalka ayaa xuquuq siinaya qoomuluudka iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu aadan madoobay guddoomiyaha baarlamaanka uu dalka holland kula soo kulmay madaxda ugu sarraysa ee ururkaasi heshiisana usoo saxiixay khasaare ayaa ka dhashay fatahaad uu webiga shabeelle ka geystay degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa inoo haya webiga shabeelle ayaa ku fatahay qaar ka mid ah magaalooyinka oo ka mara shabeellaha hoose waxaa la soo sheegayaa in webigan uu ku fatahay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada afgooye waxaana jira khasaare uu geystay dadka magaalada ayaa sheegay in webiga si aada usoo fatahay islamarkaana ay ku dadaaleen inay ka hortagaan balse uu kasoo tambadiyey mana jirin gurmad kale oo u yimid oo aan ka ahayn dadaalka ay sameeyeen dadka ka agdhow halka uu kasoo fatahay webiga waxaa arrimahaasi ka waramaya mid ka mid ah dadka magaalada afgooye oo ka mid ah dadka uu webigu kasoo fatahay fasahaada fasahaada waaba biyihii oo sanadkii waaba kasoo hormareenba bar waxaa lagu jiri waxaa ilaahay abuurtiis biyaha haddii fasaa'id soo noqdaana ma og tahay midka ma rabaana ma og tahay biyaha tankooda soo kori marka siin u joogno maalin iyo habeen siin u reereebayn waa naga tambadeen habeenayna soo galeen waxay alaabtahayna meesha ugu soo cararna wixii aan soo gacanta kusoo qaadan karana lasoo qaadan lasoo anaguna aboodba ma anaguna abood mahayna alaabtahayna wax alle wixiin laheen madharow waa jiifow hoyidkiyow ma badarkiin cunayniyow meesha ugu soo cararna naftaa lasoo cararna biyaha aboodoodaa badan biyaha aboodoodaa aad u tan badan dalka soomaaliya waxaa mara laba webi ee jubba iyo shabeelle kaasoo wanaagsan in aad loogu faa'iidaysto balse mararka qaar ayay biyuhu fatahaan kaasoo geysta khasaaro dadka ku dhaqan degmada saaku iyo deegaano hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha cali aadan ayaa faahfaahinaya qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee laga sameeyey degmada saako iyo deegaanada hoos yimaada ee ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sakadan ayaa waxaa laga qaybiyey deegaanada kala ahaa goombir bana baarka iyo saakow dhammaan oo ka wada tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dad isugu jiro foqaro iyo masaakiin ayaa loo qaybiyey sakada kuwaas oo allaah inoo sheegay inay yihiin kuwa xaqa u leh sakada haddaba waa kuwan qaar ka mid ahaa dadkii ka faa'iidaystay mashruuca sakan qaybinta oo ka waramaya waxyaabihii la siiyey ee ay qaateen magacayda macali aadan yuusuf waxaan joognaa degmada saakow ilaahayaa ka maxasan alxamdulilaah waxaa lanoo qaybiyey xoolo sakaawaad ah oo iska lahaay safadii oo lagu sheegay masaakiinta oo aayadda ilaahay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiina waalcaamiliina calayha sidii ilaahay ku sheegay ay maaragta muslimiintana ay dhaqeen ayaan maaragta hadda aan al-aana u joognaa marka ilaahayaa ka maxasan tuma kadib muslimiintaa ka maxasan maxaa lagu siiyey adiga hadda shangnafoo carya maaragta ilaahay subxaanahu watacaala gaaladana allah naga jebiye gaaladana allah naga jebiye qaar kale oo ka mid ah ayaa iyagana cabiray shucuurtooda farxadeed aadan axmed yuusuf waxaa lasiiy neef gaal ah neefka waa maxaa shan jir waaye geele sanadkiisa see lagu gartaa sanadkiisa waxaa lagu gartaa wanu ilka harribta bismillaahi alxamdulilah adow allah naga jebiye maxaa lagu siiyey waxaa la i siiyey neef geele neefka geel ee dhedeg oo hal abaa la i siiyey goobta lagugu siiyo waa xaggee marka saakow ayaga dhan waa riyo laalay waa awarayad waay dhaqaal waay kuwii ugu fiicnaa waay markii ugu horreysa oo zaka lagu siimiya haa haa markii ugu horreysa oo liisii waay zakada gaaladana allah ajibiyo etoobiya allah ajibiyo kenyaati allah ajibiyo insha allah adowga dhan allah ajibiyo maraykan allah ajibiyo saddex neef erye saddex neef aa lagu siiyey saddexda waa ari dhadi waay ma dhaqaalaysina ma suagadanay waa dhaqaalaysana wanaag wanaag baa u arkay ilaahay baa isiiyey laakiin walaayada ay siisay gaalo allaha baabi ilaahay waa maaa ku rajaynaya inay gaalada allaha baabi muslimiintana allaha made sakada ayaa ka mid ah tiirka saddexaad ee diinta islaamka waxaana laga qaadaa dadka akhniyada ah iyadoona lagu celiyo foqorada iyo masaakiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanad walba waxay wilaayaadka islaamiga ah ka samaysaa mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool
warkan dhegaystayaal waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon askar booliisaha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waqooyiga kosovo inta la xaqiijiyay hal askari oo booliisah ayaa ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay meel u dhow xuduudaha ay wadaagaan dalalka serbiya iyo kosovo sida lagu shaaciyay war ka soo baxay madaxda kosovo guuto ka mid ah ciidamada booliiska ayaa la kulmay weerar xoogan oo loo adeegsaday hub noocyadiisa kala duwan leh sida garneerada garbaha laga rido iyo sidoo kale bambooyin ayaa lagu yidhi war ka soo baxay booliiska kosovo labada dowladood ayaa waxaa ka dhexeeya muran xooggan waxaana hore u dhacay dagaal dhexdooda ah oo askar badan ay isaga dileen warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanayay raadiyaha alfurqoon waa inaga intaa